jaamacadda gudis faraceeda magaalada hargeysa ee somalilan ayaa qaabishay ardayda sanadkan ku biirisa jaamacadda kuwaas oo ka mid ah ardayda kasoo baxday dugsiyada sare ee somalilan ardayda jaamacadda gudis ku biirisa sanadkan ee ogolaashaha markaasi ka helay ayay tiradoodu gaaraysaa kun saddex boqol konton iyo laba arday iyaguna u fariistay imtixaanka jaamacadda maamulka jaamacadda gudis ayaa ka warbixiyey imtixaanka ay ardaydu u fariisteen iyagoona u rajeeyey natiijo wanaagsan iyo inay imtixaanka markaasi ka gudbaan waxaan maanta oo ay bishu tahay soddonkii bishii koobi tobnaad labada kun iyo afariyo labaatanka jaamacadda golis ay qaabishay oo u fadhiistay imtixaankii ardaydii sanadkan isqortay labada kun iyo afariyo labaatanka oo tiradoodu dhan tahay kun iyo saddex boqol iyo labayo konton arday oo ah qeybtii koowaad waxaan u rajaynaynaa imtixaankaa inay baasaan oy gudbaan insha allah waxaan sidoo kale ugu bishaareynanaa dadweynaha reer hargeysa iyo dhammaan intii jecel inay kusoo biiraan jaamacadda golis inay furan tahay diiwaangelinta fayskii labaad inuu furan yahay laga bilaabo maanta ardaydu soo diiwaangelinayaan waxaan kusoo dhaweynaynaa ardayda gacmo furan iyo waxbarasho tayale oo looga bartay jaamacadda golis